Jan, maar dat is-
waxay ahayd subaxnimo arbaco ah taariikhdii hijrigana ku beegneed shan iyo labaatanka jamaadul uula kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada waafaqsan toddoba iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad labada kun iyo afar iyo labaatanka ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsanaa kacdoomadayaasha suuriya ayaa bilaabay howlgal ballaaran oo loogu magacdaray radcul cudwaan kaasi oo bilowgiisa lagu sheegay in hadafkiisu uu yahay in lagaga hortago duqeymaha gardarrada ah ee nidaamka nuseeriyada ay ka geysan jireen waqooyiga dalka hase ahaatee markii dambe isku bedelay weerar ballaaran oo ku guulaystay in lagu rido nidaamka qoyskii al asad
نارا وقصف والتحام هيا جنود الاقتحام هيا فوارس dagaalada ayaa ka bilowday deegaanada dhacabaadiyaha galbeed ee gobolka xalab waxaana kacdoomadayaasha xilligaasi ay ku guulaysteen inay jeexaan difaacyada nuseeriyada iyo iiraan sidaasina kula wareegaan deegaano istaraatiiji ah oo aanay reer suuriya si dhow u filan jirin in looga saaro huwanta qabsatay saddex maalmood gudahood waxay kacdoomadayaashu awood u yeesheen in ay la wareegaan deegaano ballaaran oo dhaca idlib iyo xalab iyagoo sidoo kale awood u yeeshay in ay jaraan waddada caalamiga ah ee m f ee isku xirta gobollo badan oo ka tirsan dalka suuriya xalab kadib waxay dagaalamayaasha kacdoonka dalka suuriya u gudbeen gobolka muhiimka ah ee xamaah kaasi oo daris la ah idlib astaana u ah kacdoonkii sideetimeeyadii looga horyimid xaafid al asad ee dhaliyey gumaadkii wuxuushnimada ahaa ee loo geystay muslimiinta suuriya la wareegitaanka xamaah oo ku beegnaa sideed maalmood kadib bilowga howlgalka radcul cudwaan ayaana ka dhignaa guul taariikhi ah durbadiiba kacdoomadayaasha oo aada u caaboonaa farxadda guushana ay daadihinaysay ayaa u gudbay gobolka ximis oo daris la ah gobolka xamaah waxaana gelitaankooda ximis ay ka dhigneed in dimashqo la wareegitaankeedu tahay keliya maalmo kooban sidii la filayay ayayna wax walba noqdeen kacdoomadayaasha ayaa la wareegitaanka ximis kadib qabsaday gobolka darca ee dhaca koonfurta dalka suuriya sidaasina waxay dimashqo ku noqotay mid go'doon ah kolonyooyinka kacdoomadayaasha ayaana jihooyin kala duwan kasoo istaagay magaalada dimashq maalin axad ah taariikhduna ku beegan tahay toddobada jamaadul aakhir kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada ayay kacdoomadayaasha suuriya gudaha u galeen magaalada dimashq iyagoona la wareegay xaruntii madaxtooyada ee wakhtiga dheer laga soo maleegayay gumaadka ka dhanka ah muslimiinta shaam waxay ahayd maalin ka mid ah maalmihii ugu farxadda badnaa ee soo mara muslimiinta shaam kuwaasi oo ku guulaystay inay iska dulqaadaan nidaam nuseeri ah oo macaansanayay daadinta dhiigga muslimiinta muddo ka badan nusqarni waxaana aada loo xusuustaa muuqaalada qalbiga u roona ee ka imanayay xabsiyada suuriya iyadoo ooda laga rogay haween carruur iyo waayelo nolol iyo geeri eheladooda aanay midna ku ogeyn عادت وعدنا عاشقين فيا ترى من كان أكثر يا دمشق تصبرا جئناك شوقا حاملين sidaasi ayaana lagu soo afjaray nidaamka mujrimka ah ee dhiigyacabka ah oo kontonka sano ka badan gowraca iyo gumaadka ku hayay muslimiinta shaam dhacdadan ayaana noqotay mid ka mid ah dhacdooyinka aan marnabo la hilmaami karin ee lagu xusuusan doono sanadkan sii tegaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada
والسنون شواهد ذابت قلوب العاشقين ففي الوقت الذي نرقب فيه احداث معركه المسلمين ضد الصهاينه في فلسطين ولا تزال شمس النصر رغم التضحيات الجسيمه ساطعه في سماء غزه والضفه وبيت المقدس اذ بشمس اخرى تشرق علينا في سماء سوريا تبشر بانتصار اخر يشفي الله به صدور المسلمين فها نحن اليوم نفرح بنصر الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير فافتتح خطابي هذا بالتهنئه والمباركه لجميع المسلمين عامه ولاهلنا في شام الرباط خاصه بهذا النصر والفتح المبين الذي امتن الله به على عباده المسلمين المستضعفين في سوريا وذلك بعد سنوات من القهر والظلم والاجرام والوحشيه قتل وعذب ونكل فيها بمئات الالاف من المسلمين اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك
الله أكبر عادت وعدنا عاشقين فيا ترى من كان أكثر يا دمشق تصبرا جئناك شوقا حاملي أرواحنا بأكفنا فلتغفري ما قد جرى